Odayaasha dhaqanka ee degmada Cabadwaaq ayaa si rasmi ah waxay u shaaciyeen in ay aqbaleen gogosha nabadeed ee uu dhigay madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor taasi oo lagu qaban doono deegaanka Galansoor. Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay si buuxda u taageerayaan dadaallada nabadeed ee la doonayo in nabad looga dhaliyo deegaanada maamulka galmudug waxayna dhanka kale tilmaameen inay soo dhaweynayaan gogol nabadeedkani la dhigay Galansoor.
waxaan kaloo qaadanay madaxweynaha gogashii uu fidiyey oo uu yidhi gogol nabadeed baan dhuusamareeb dhigahayaa wakhtigeeda iyo dadka ka qaybgelayana anaa dib ka soo sheegayana iyaduna siday tahay baan u qaadanay waxaan leenahay cid kasta oo dadkan hadda ku abtirsata waxa ay noo keeneen wasiirada iyo madaxweynuhuna wuu soo diray walaalahayaha kalena u geeyey oo nabadda ha la soo dhoweeyo ha la qaato ha laga qabantoobo inaan mataqaanaa inta waxaas lagu dhex jiro dhibta ciddii dhibta bilowdayna mataqaanaa bilowdaana waxa weeye waa cid maantayto ka soo horjeeda nabadda iyo xasiloonida iyo waxa maantayto mataqaan loo madlan yahay annagu halkan waxaannu isugu nimid inaan muujinno nabaddaas loo dadaalahayo wixii aan ka qabno inaan muujinno aanu halkaa isugu nimid haddaannu nahay beesha maxamed amaar reer ama warraceed waxaa noo yimid wasiirradii galmudug oo dadkan u dhashay waxayna noo sheegeen in lagu jiro baaq nabadeed madaxweynaha iyo inay kuwii ayaga la mid ahaa inay xagga galansoor aadeen oo ka soo shaqaynayaan iyaguna ay halkan noogu yimaadeen waa la qaadannay wixii ay noo sheegeen oo nabadgelyada ku taxalluqay waa la qaadannay ina baaqii nabaddana haddeerna waannu ku baaqaynaa inaanu awalna waa ku baaqnay haddeerna waa ku baaqaynaa nabadda baaqeeda inaannu qaadannay oo raalli nabad ka nahay oo dhab ay naga tahay yaannu ku baaqaynaa qaadan waxaan kaleetoo qaadannay gogasha nabadda oo uu dhigayo madaxweyne qoorqoor oo dhuusamareebliyo waa la dhigay muddadeedana la soo sheegi doono iyadana waa gelaynaa baaqaas nabaddana waa qaadannay madaxweynaha maamulka galmudug ayaa dadaallo ugu jira sidii ay deegaanada maamulkaasi oo idil u noqon lahaayeen kuwa dadkoodu nabad buuxda ay ku waaraan